بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا بعد وعلى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة النشور والحساب wuxuu ka sheekeynaya halkan dadka in la soo saari doono oo la soo nashrin doono oo bacfiga iyo nashrigu inuu dhici doono maalinta qiyaamaha annushuur in dadka la soo saari doono alxisaab oo xisaabtuna ay dhici doonto dadka la xisaabin doono oo dee adilo fara badan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qiyaamaha iyo macaadka iyo dadka in mar kale la soo saari doono oo la xisaabin doono oo la abaalmarin doono in fara badan ayuu qur-aanka kariimkaahi arrintaa ka warramaa inay dhici doonto arrintaasi bacfiga iyo nashuurka iyo alyowmi alaakhir in la rumeeyo maalin dambe oo wax ka dambeeya aanay jirin in la rumeeyo alnushuuru walxisaab wa bacda albilaa marka la dhammaado ee jidhkii qofku waa dhammaanaya inta ugu dambaysa ayaa ka hadhaysa qofka ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam cajba danab yacni in yar qayb yar baa qofka ka hadha intaas markay hadho ayaa ilaahay subxaana wa tacaala soo saaraya manshuuruuna waa la soo nashrinaya waa la soo saaraya oo dadkii waa la soo ururinaya wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa rabbihim rabbigood xaggooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maxshuruuna loo soo saarayaa loo soo xashrinayaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa rabbihim ilaahay subxaanahu wa tacaala xagga rabbigood ayaa maxshuruuna loo soo saarayaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa rabbihim xagga rabbigood subxaanahu wa tacaala ayaa maxshuruuna loo soo saaraya loosoo xashrinayaa oo dee dadka waa la soo saaraya waladal cardi marka la cardiyo agteeda cinda alcardi calayhi marka ilaahay loo bandhigo ee dadka loo cardiyo rabbigood subxaanahu wa tacaala muxaasabuuna waa la xisaabinayaa marka ilaahay loo cardiyo dadka loo bandhigo ay dadku ilaahay u hor istaagaan oo yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadku ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay hor istaagayaan waa qiyaamihii muxaasabuuna waa la xisaabinayaa bixadrati lmawaasiini miisaankina waa xaadir mawaasiintuna maalintaa waa la keenayaa bilqisti cadaalad iyo qist baanu lagu keenaya ilaahay tabaaraka wa tacaala maalintaa mawaasiinta camalka lagu miisaamayo iyo saxaa'ifta maalintaana waa la keenaya bixadrati lmawaasiin mawaasiintuna waa la keeni miisaankuna de waa shay xaqa acmaashana waa lagu miisaamaya saxaa'ifta iyo waraaqahana waa lagu miisaamaya marmarna waxaa dhacda qofka caamilkaa dee dadka qaar ka mida laftooda in lagu miisaamo iyaduna waa dhici kartaa caamilkana waa lagu miisaami saxaa'ifta acmaasha waa lagu miisaamaya camalka ama acmaasha lafteeda waa lagu miisaamaya intaba waa la miisaamaya sida adilada ay markaa jamcinayso ama adiladu ay tilmaamayso markaa miisaankuna waa shay xaqa waana dee shay xisiya waana shay saabitoo sugan waana maalinta qiyaamaha in acmaasha iyo saxaa'ifta la miisaami doono miisaankuna markaa waa shay xaqa wanashru in la faafinayo la nashrinayo la qaybinayo suxufu dawaawin saxaa'iftii kutubta ku qornayd kutubtii diiwaankii dawaawiintii ay ku qornayd acmaashu in la qaybinayo kutubtii dadka qaarna dee biyamiinihi gacanta midig buu ka qaadanaya dadka qaarna bishimaalihi gacanta bidix buu ka qaadanaya aw min waraa'i dahrihi ama xagga danbuu ka qaadanaya wanashru waxaa la qaybin doonaa suxufu dawaawiin waraaq suxuftii kutubtii diiwaankii ayaa la qaybinaya waa maalinta qiyaamaha oo qof kasta kitaabkiisii ayaa dee la siinaya loo qaybinaya waa la nashrinaya waida asuxufu nushirat waa la nashrinayaa waa la kala saarayaa kutubtii qof kastaa waa akhrisanayaa waayahay suxufta iyo kutubtana de waa la qaybinaya waa la nashrinaya axsaahu llaahu ilaahay waa koobay subxaanahu wa tacaala wax allaalo waxaa ku qoran dee wax allaalo waxaasi waxa lagu koobay fii imaam fii kitaab way wada qoran tahay ilaahay waa koobay waxaana dee lagu qoray kutub baa lagu qoray ilaahay waa koobo waa qoray wanasuhu way iloobeen dadku wixii ay samaynayeen ma garanayaan waxay odhanayaan maa li haada alkitaab yacni maxaa u sugnaaday kitaabkani ka tegi maayo sakhiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha yacni mid yar iyo mid weynba u kooba bay odhanayaan fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisu wuxuu ahaatay maalintaas khamsiina alfa sana yacni maalinta waa qiyaamaha miqdaarkeeda ama qadarkeedu waa khamsiina alfa sana konton kun oo sannadood qadarkeedu ayay leegtahay low kaana hayra allahi casa wajal hadduu ahaan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hayrkii alxaakimu ka xukumaya bayna khalqihi laakinahu hase ahaatee allahu ilaahay baa yelii qabanaya wilaayada mas-uuliyadda alxukma baynahu cid kale maahee faallaahu alle ayaa yelii qabanaya alxukma baynahum cid kale maahee haddii cid kale ahaan lahayd dee wax ama wax ama naqsi baa ku dhici lahaa ama oo isku khilaafi lahaayeen laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala alxaakimu ka xukumaya waa alle xukunka ilaahay baa qabanaya baynahu bicadlihi buu ku qabanaya bimiqdaar qadar in leeg alqaa'ilati fi dunya in leeg qaa'ilada waqtiga qayluulada oo kale in waqti yar in leeg buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku qabanaya subxaanahu wa tacaala ka qadri maa bayna aduhri waalcasr in yar oo u dhaxaysa wakhti aan badnayn qaa'ilada waa wakhtiga cadceddu ay kululaato ee dadku harhgalaan ay hadhsadaan wa huwa asracu lxaasibiina kuwa xaasibiinta ah ilaahay baa asracu lxaasibiin kuwa xisaabiya ilaahay baa ugu degdeg badan kamaa bada'ahu lahum siduu ilaahay u bilaabay min shaqaawatin wa sacaada sidii loo markii horeba loo qoray dee midna waa shaqi waa qof xun midna waa qof dee sacaada oo qof fiicana waa saciid yowma-idin maalinta sidaasay yacuuduun sidii markii hore dee loo bilaabay min shaqiyin wa saciid dee siduunbay uun qof kasta xaqiiqadii loo qoray unbuu tegaye marka waxaad moodaa dee cibaaraadka qaar ka mid ah inay cibaaraadku isyaro garaacayn laakiin dee maqsuudku waa sidaa kamaa bada'ahu lahum min shaqaawatin wa sacaadatin yowma-idin yacuuduun wadaadkuna wuxuu leeyahy cibaaradu xoogaa aad mudda in ahaa laakiin maqsuudku waa sidaa dee sidii loo qoray ee qalinkii qadarku uu ku socday ayuunbay dee noqonayaan sidii ilaahay subxaanahu wa tacala unbaa lagu soo saaray kamaa bada'akum tacuuduun fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim alqalaala waa intaasu waayo ayay yowma-idin maalintaa yacuuduuna ku laabanayaan fariiqun fariiq filjannati bay ku gelayaan wa fariiqun qolo kalena fi saciiri naarta saciiray gelayaan ilaahay subxaana wa tacala hanaga ilaaliy walciyaadu billaah sidaasay dadku noqonay fariiqun qolo filjannati jannay gelayaan wa fariiqun qolona fi saciiri bay gelayaan markaa dee jannadiiyo naarta ayay ku dambaynayaan markaa dee dadka in la soo saarayo in la bactinayo geeridu inay dhacayso wixii ka dambeeya inuu xaq yahay in dadka miisaan la saari doono oo acmaashii iyo saxaa'iftii in la miisaami doono waa shay xaqa kutubta iyo dawaawiinta in la qaybin doono oo la nashrin doono oo dadka la siinayo dadka qaarna midigtay ka qaadanayaan qaarna bidixday ka qaadanayaan taasina waa shay xaqun waa shay xaq ah waana shay sugan qur-aankuna in badan buu ka warramay dadka qaarna kitaabka ka qaadanaya biyamiinihi qaarna bishimaalihi aw min waraa'i dahlihi in dadka la xisaabin doono dadka muuminiinta waa la xisaabinaya qofka muuminkaa qaabka loo xisaabinayana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa loo cardinaya waa loo bandhigaya waxaa ma samaysay waa loo taqriirinaya ama waa loo iqraarinaya haa waa sameeyey wuu qirayaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa odhanaya adduunyadiina waan kuu asturay imikana waan ku dhaafaya waa qofkii muuminka waa loo cardinaya qofkii muuminka waayo qofka haddii xisaabta lala niqaasho oo qofka lala baarbaano wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa la cadaabayaa buuri marka dadka muuminiinta ah qaabka loo xisaabinayo in loo cardinayo oo loo bandhigayo kadibna ilaahay asturaya subxaana wa taala si guud baa loo xisaabinaya dadka gaalada iyaga dee xasanaad iyo sayi-aad dad laysku miisaamaya maaha oo dee waayo xasanaad bay leeyihiin ma aha macnaheedu ama dee inay leeyihiin wax laysku eegayo waa gaalo marka kitaabkoodii la fura ee eegaan ilaahay u nacdanaya dee waxaa la odhanaya alaa lacnatullaahi cala aalimiin kadibna iyagu naar ayay marka marka kitaabkoodii la eego oo dee kufrigii iyo shirkigii iyo wixii lagu arko uu qofku kitaabkiisii kii mushrika ahaa ama kaafirka u arko naar buu isaguna marka geliya markaa sheega xisaabta dadka in la xisaabin doono si cadaalada ilaahay ku xisaabinayo iyaduna waa shay xaqa weeyaan in dadka la xukumi doono oo dadka qaarna naar la gelinayo qaarna dee janno inay gelayaanna dee waa qadarkii waa qoran tahay qadarkuna waa shay xaqa oo dee wayn rumaysannaha in la qoray ahla shaqaawada ahla sacaada in la qoray sidii ay gelayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir taasina waa shay xaqa jannadana waa daar naciima oo muuminiinta ilaahay de subxaana wa tacaala ugu talagalay jannaduna waa daar cadaab waa meel loogu talagalay cadaab iyo naar oo dee ilahay waxbuu ku ciqaabaya subxaana wa tacaala ciddii amarka khilaafta lagu ciqaabo aljanna wuxuu ihi halkanna markaa sheeku jannadii waa ahluljannati dadka jannada gelayaan waa ahluljannati dadka jannada gelayaan yowma-idin maalinta dadka jannada gelayaan waa ahluljannati dadka jannada gelayaan yowma-idin maalintaa filjannati jannada yatanacamuuna ayay ku nicmaysanayaan maasha allah halkaasaa yunacamuun loo nicmaynaya ilaahay subxaana wa tacaala wuu nicmaynaya yatanacamuun way iska nicmaysanaya way iska nafisayaan waa ahluljannati dadka jannada ku jira yowma-idin maalintaa filjannati jannada ayay yatanacamuuna ku nafisayaan ku raaxaysanayaan wa bisunuufi anwaacda iyo sunuufta faraha badan alladaat ladaadka iyo raaxada iyo macaanka anwaacdeeda noocyada faraha badan ee raaxada ayay yataladaduuna ku macaansanayaan halkaasay yacni dee heer sare ayay nicmada iyo wanaagga ay ka gaadhayaan wa biafdalil karaamaati karaamaad kuwa ugu sarreeya wanaag iyo karaamo kuwa ugu sarreeya ayay yuxbaruun ku farxayaan oo dee wanaag iyo farax iyo suruur ay ku farxayaan dee waa daar naciima rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ku sugan waxaanay ilna arag qalbiguna aanay ku soo dhicin ishuna aanay arag ayaa ku sugan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegtuna aanay maqal waxa ku sugan qurata cayn wax dad ishu ku doogsanayso oo qofku ku raaxaysanayo cuntadeeda cabbitaankeeda dumarkeeda aqaladeeda ilaa webiyadii ilaa caanihii ilaa khamrigii yacnii dee dhammaan dadku halkaa way ku nafisayaan yacni wax kastaba oo ay doonaan ayaa ay leeyihiin wax kasta oo maa tashtahiihi alanfus naftu wixii ay doonayso ayaa halkaa ku leeyihin wax allaale waxay doonaan waa dee la siinaya subxaana wa tacala sida ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku uu kaga warramay jannada iyo ehelkeeda markaa ilaahay subxaana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa inuu jannada ina geeyo ayaynu weydiisanna subxaana wa tacaala naartana ilahay naga badbaadiyo jannaduna markaa waa shay xaqa waljannatu xaq waa shay xaqa waa la abuuray imika waa diyaar rasuulku waa kii yidhi waan arkayba waan arkayo waan daalacdayba jannadii yaa ugu badan ehelkeeda fuqarada iyo masaakiinta buuri calayhi salaatu wasalaam waayahay arru'ya halkana wuxuu yidhi arru'yatu waa ru'yadii araggii arru'yatu ilaahay subxaana wa tacaala in la arkayo waa masalatu ru'ya masalada ru'yaduna waa masaailka waaweyn ictiqaadka culammada kutubta ictiqaadka iyo sunnaha in badan bay ku sheegaan muuminiintu inay arkayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamaha qiyaamaha loo jeeda waayahay aru'ya fahum muuminiintu xiinaidin haa waa muuminiintii baa laga sheekaynaya fahum muuminiintu xiinaidin ilaa rabbihim markaa jannada ay galaan ilaa rabbihim rabbigood ayay yanduruuna eegayaan ay filjannati jannada way ku arkayaan muuminiintu ilaahay jannada way ku arkayaan xiinaidin ilaa rabbihim yanduruuna ilaa rabbihim rabbigood bay yanduruuna eegayaan marka haddii de ilaa la qaato nadarkani wuxuu noqonayaa dee biabsaarihim indhahooda ayay ku arkeen nadar dee ma aha mujarad ama tafakur ama ictibaar ama wax dee caama maahee uu qaydan yahay ilaa rabbihim ayay yanduruuna marka mar haddii nadara la raaciyo ilaahay ku gudubtaba xarf ilaa ay qaadato culammada ahlusunna ibnu taymiya shaykhulislaam iyo ibnulqayim iyo culummadu waxay muxaqiqiintu in badan sheegeen nadara ilaa wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira mar haddii ilaa la raaciyo uu nadara ku gudbo xarfu ilaa muxuu noqonayaa fa huwa bilbasar waa ru'yo basar indhaha biabsaarihim basarka wejiga kaga yaala indhahooday alle ku arkayaan maalinta qiyaamaha dee macnaheedu ma aha ama dee nadara tafakurkii ama ictibaarkii amaaha ama intidaarkii sugitaankii de maaha marka mar haddii nadara ilaa la raaciyo macno kale ma ixtimaasho aan ahayn basarka iyo indhaha ilaahay subxaana wa tacaala in lagu arkayo fa hum xiinaidin ilaa rabbihim yanduruuna haa nadara waxay qaadatay ilaa laa yumaaruuna ka shakiyi maayaan wax shakiyi ma jiro ama dee muran ay ku murmaan fi nadari ilayhi aragga ilaahay tabaaraka wa tacaala ay arkayaan oo dee ilaahay daatadiisa arkayaan wax dee maxaanku idhaahda ama khilaaf ama ma jirto walaa yashukuuna ka shakiyi maayaan ilaahay way arkayaan biabsaarihim indhahooda ayay ku arki doonaan cayaanan ba mucaayabatan ayay arki doonaan fa wujuuhum wujuuhdoodu bikaraamatii karaamada alleh ayay naadiratu ku nicmaysanaysaa naadira de shaygii fiicnaa weeyaan markaa de wujuuhdoodu markay ilaahay arkaan way nicmaysanayaan ha nicmo ka weynba lama siinba allahu akbar ilaahay aragga la arkayo indhaha lagu arkaya waa nicmo allahu akbar ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala ladata nadar wejigiisa wa acyunuhum bifadlihi ilayhi wa acyunuhum indhahooda bifadlihi ilayhi ay ilallaahi naadiratun ilayhi bay naadiratun bifadli ilaahaynadii ayay ku eegayaan fii naciimin bay ku sugan yihiin daa'imin muqiimin wa qaala allahu tacaala wuxuu yidhi alleh laa yamasuhum ma taabanayo fiihaa jannada nasabun tacab daal ma taabanayo wamaa hum ma aha minhaa bimukhrajiin qaar laga saarayo ma aha wa qaala tacaala ukuluhaa ukulka waxaa jannada laga cunaya dacaamkeeda iyo cuntadeedu daa'imun waa mid daa'ima wadilluhaana harhkeeduna waa daa'imun harhkeeduna waa daa'im haa tilka taa laga soo warramaya la soo sheegayay cuqba aladiina taqow dadka mutaqiintaa dee waa cadhibta iyo caaqibada u dambaynaysa ay helayaan wa cuqba alkaafiriin kuwa gaalada ah iyaga cidhibtooda ama cuqbadoodu waa annaaru naar weeyaan haa walaa xawla walaa quwata illaa billah naar bay gelayaan waa weligoodba adduunyada ha ku raaxaystaan ama ha ku nafisaan adduunyada de wax kastaba way haystaan nooc kasta iyo raaxo kasta iyo wax kastay ku mar hadduu iimaan ka maqan yahay de waa kuwa isdeldelaya ka ugu lacagta badan adduunyada ya ama maraykan ha ahaado ama balaayo cad ha ahaadee nooc kastaba ha ahaadee ama bari ha ku noolaado ama galbeede yacni mar haddaanu iimaankii qalbigu ka maqan yahay toddobada aroornimo tareenka isku dhigaya maalintii imise qof baa taranka isku dhiga gaalada yani markay ka warrameen culammadu tirada ama cadadka intay leegyihiin dadka maalin kasta isdildala gaalada waxaa laga yaabaa intaas oo kun oo qof dal kasta in isdildalaan waayo de qofku sacaadadii iyo iimaankii iyo raaxadii qalbiga iyo qadarkii wixii ma rumaysnaba hadduu xanuunsado waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo way maxaan u xanuunsaday lacag baan leeyahay waxan baan leeyahay qadarba ma rumaysnaba waxaa laga yaabaa gelinka hore toddobadaba inuu iska diyaargaroobi isu dhigaya taranka soo socda walaa xawla walaa quwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maxaa ka maqan ya iimaankiibaa maqanta walaa xawla walaa quwata illa billah waa yahay wa ahlu jaxdi kuwii juxuudka u saaxiibka ahaa can rabbihim ilaahay yowmaidin maalinta macjuubuuna waa laga xijaabay waa gaaladu allahu akbar kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna waa laga xijaabay dadkii jaxdiga inkaarka ilaahay inkiray ee dee inkaarka iyo juxuudka u saaxiibka ahaa can rabbihim alle xaggooda yowmaidin yowma alqiyaama macjuubuuna waa laga xijaabaya wa fi naari naartana hee yusjaruuna waa lagu shidaya naartana dee waa lagu shidaya oo ishcaal waa lagu gubaya labiisa waxa xumaaday maa qadamat lahum waxay u hormarisay anfusuhum naftoodu waxay shaqaysatay ay kasbatay an sakhita allaahu calayhim in ilaahay u cadhooday korkooda wa fil cadaabina hum khaaliduun way ku waarayaan way ku baaqi noqonayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutu lama xukumayo oo de ma dhimanayaan in mowt lagu xukumay dhimanayaan ma jirto naarta ku dhiman maayaan walaa yukhafafu canhum naarta laga takhfiifin maayo min cadaabiha naarta cadaabkeeda laga takhfiifin maayo kadalika sidaasoo kale sida kuwa loo abaalmarinayo najzi kulla kafur mid kasta oo kufri yacni ku fogaaday oo gaalnimo u saaxiibana ila cilladu waa kufrige qof kastaoo kafuurana sidaasaa loo abaalmarinaya cilladuna de waa kufriga acuudu billah waa kufriga allahu mustacaan khalaa man shaa allahu min almuwaxidiina mooyaane mankii mooyaane shaa allahu ilaahay doono ee min almuwaxidiina kuwa muwaxidiinta ikhraajuhum minha in laga soo saaro kii ilaahay doonay dee qofkii muuminka ahaa ee caasiga ahaa ama faasiqa ahaa iyaga waa laga soo saaraya taasi waa caqiidata ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid a caqiida salafka saalixa dadka cusaada ah ee faasiqiinta ah ee dee muuminiinta aha ee naarta galay in laga soo saarayo ilaa man shaa allahu ciddii ilaahay doonay mooyaane ikhraajahu in laga soo saaro min almuwaxidiina minha muwaxidiintii dee taana waxa u daliila shafaacadii axaadiistii shafaacada sheekheennii alwaadici ilahay raallaha ka aada muqbil kitaab fiican buu kaalife maxaa la yidhaha kitaabu shafaaca ha kitaabkaasi waa mufiid naafica axaadiista shafaacadoo dhan sheekhu de waxaadad moodaa axaadiistii in shafaacada waxba kama maqnaan insha allah marka wuxuu caddaynayaa dadka naarta galay ee cusaada ahaa ee muslimiinta ahaa ama muuminiinta ahaa ee naarta galay in laga soo saarayo shafaacadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam shafaacat almuuminiin ambiyadu way shafaaco qaadayaan ilaahay wuu shafaaco qaadaya oo shafaacatu arxam araaximiin xadiiskii imaam muslim uu ka soo saaraya ilaahayna marka shafaaca way jirtaa oo de waana dhowr nooc shafaacaadku waana de shay xaqa ashafaacatu xaqun waana shay jira adilo fara badanna axaadiista shafaacadu waa mutawaatir sida axaadiisu ru'ya mutawaatira axaadiista ru'yadu waa mutawaatir siduu ibnu taymiye iyo alxaafid ibnu kaiir ibnu alqayim alimaam adahabi culimmadii muxaqiqiinta ahy ilahi raallah kaali waxay qadciyeen axaadiistu ru'ya mutawaatira waa mutawaatir axaadiista shafaacaduna mutawaatira sheekheenna marka alwaadici calayhi raxmat ullah kitaabkiisa shafaacadu aad buu fiican waa mufiid fii baabihi marka axaadiistii shafaacadoo dhanna uu ku keenaya marka waana dee mutawaatir sida sheekhuna inoo caddayna sheekhuna alwaadici calayhi raxmat ullah raxima allahu aljamiic ila dhammaan culamada naxariisto waayahay daacatu la'immati halkana wuxuu sheekhu daacatu waa caqiidadii ahlu sunnaha kutubta dee caqiidada ku wada taallaa ama kitaabkii imaam axmed ama kitaabkii maxaanku idhaahdaa abu jacfar ataxaawi ama lumcat alictiqaad ibnu qudaam sheekh muwafaq ama kitaabkan almusani ama kitaabka ibnu abi caasim fi sunna kutubta sunnada iyo ictiqaadka culummadu masalada aad bay ugu keenaan daacatu in la adeeco alaima dadka muslimiinta u taliya in lahoos in la adeeco oo aan lagu bixin marka waa caqiidadii salafkii saalixa ahay daacatul a'imad kuwa taliya amarka haya in la adeeco wal umaraa kuwa umarada in la adeeco wa mancu in la diidayo alkhuruuj calayhim in lagu baxaa ama de qori loo qaato ama seef loo qaato inay xaaraan tahay bay culimmadu yidhaahdeen culammadu taana waxay ku sababaynayaan waxay leeyihin xataa haddii la dhaa dulmi baa jira ama dee fisqi baa jira xumaan baa dhacaysa munkarkiibaa meel kasta yaalla dulmigiibaa faafay cadaaladi ma jirto waxaasoo dhan hadday jiraan oo dulmi iyo mafaasid fara badan jiraan haddii lagu baxo balaag waxa ka dhalanaya ayaa ka weyn qofku marka dambe wuxuu odhanaya war haraggeediya giciliya wareenhe yaa cid unoo sameeyo imika bada caalamka waxa dhacaya subxaan allah marka ammaanka xataa dulmi ha jiro fisqi baa jira munkar baa jira ha xumaan baa jirta weyna ogni haddana siba sibay dhaantadeen haddii qori loo qaato la idhaahdo maadaama kitaabkay ka tegeen ha laga takhalluso inta ka dhalanaysa dhibta kale dhiigga daadanaya acraabda amwaasha sharka fasaadka ka ratibmaya ama ka dhalanaya marka imika dulmiga imika jira ee imika aynu eegno iyo ka ka dhalanaya kaba badan wallaahi ka ka dhalanaya taariikhdaana u daliilo dawadinka arkaya wixii dhacaya iminka sagaashankiiba miskiin meel laga tuuray wuxuu doonaba ha ahaado ama muslim buu ahaa badhe ama gaal buu ahaa miskiinka qof baa laga tuuray meeshuu uu ka cararay meeshii uu ka cararay waynu ognahay sagaahankuumise ka baxay sidii dhiig baa u daadanaya ilaa haadii saaca ilaa saacaddaan ahayn bulayno ya dhiig baa daadanaya haye maxaa islaaxay maxaa fasaaday maxaa ratibmay marka qofka dulmiga xataa dareera dulmi buu dadka ku haya dulmiga inaynu u sabirno ajar baynu ka helaynaa waayo waxaa laga yaabaa inuu iska tago islaax baa dhacaya dacwadii baa faafaysa khayr baa xumaan baa jirta khayr kale uu faafaya maasha allah magaalada imika aynu ku suganna amni baa ka jira imise khayraa faafaya xumaan way jirtaa waynu ognay oo de xumaan baa magaalada ka jirta adiga arkay fasaad baa jira macaasiba magaalada ka jirta waa aynu ogni haddana dee khayr fara badan baa jira maasha allah tawxiidkiibaa faafaya khuraafaadkiibaa yaraanaya baadilkiibaa lala dagaalamaya caqiidi saxdayd baa faafaysa waxaa faafaysa daacadkii baa faafaya masaajidadii baa la dhisaya madaariskii baa la dhisaya taxfiidkii qur-aankaabaa socda maasha allah arday baa soo baxaysa waxaa laga yaabaa waqti haddii loo sabro dulmiga iyo xadgudubka aynu u sabirno dadka soo baxay markaan wax tarbiyadaynan hoosta wax ka tarbiyadayno dee waxyaaba fara badan baa soo baxay iminka toban sano kadib isbeddel baa dhacaya insha allah gebiga ummadda gebigooduba inay dadku inay xataa kasareynta u tagaan ku yidhahdaan shacabka dhaliin ku yidhaahdo kitaabkii sunaana nagu xukun waxna naga daa si nabadgelyaaba in dadka gebigoodaba loogu xukumo kitaabkii sunna iyadoon dhiig daadan oo xalka aan laga dhigin dhiig iyo de uu maxaan ku idhaahda ugu xir oo de dhiig ila dhiigba loogu xirayaa iyadoona qofka dhiigba loogu daadin in ta kale dee taariikhda waa inagu cibro qaato waaqac qaar baa yidhi waanu qori baanu qaadanaynaa way qaateen way yidhaahdeen waanu dadaalaynaa kuwan waxaanu kaga ta waa gaalo murtadiin baa laydhaa kufaar baa laydhaa adugu waxbay shubeen waayahay haye waa la sii daayey maxaa ka dhacay dogars waa ka dhacay dhibata dhacday waxaa ka dhacday wiig inay kaga baxaan meelo fara badan usbuuc bay kaga baxeen ilalaan maxaan ku dhahda kabtoodu kabna midna midna way laalaadanayaan midna way sitaan maalinba meelba maxaan ku dhaha kabahoodu marka waaqaca iyo taariikhdu waa darsi iyo cibro lagu cibro qaatanaya xataa lafteedu taariikhda iyo de waxa dhacay marka dee taariikhda iyo iyo waaqicuna waa cibro aynu ku cibro qaadanayno culummada iyo ahlu cilmigana dee waynu ognahay sida balaag ilaa culummadii hore ilaa maanta culummadoodu waa qowlan waaxidan culummadu hadalkoodu waa midun dadka ahlucilmi maaha dadka dee xamaasada iyo caqliga yar maa culummada ilaahay caqliga siiyey ee dee sharciga iyo diinta raasikhinta kuwa hadalkoodu isma khilaafay isagoo culimmadeenna umay dambayn sheekh muqbil iyo ibnu cuthaymiin ibnu baas foosiso kuwaas uma dambayn hadalkaa ismaaciil almusani ayay dhammaan culammadu taqriirinayaan culummada kooda yar iyo kooda weyn ee ahlucilmigaah ya saasay wada taqriirinayaan marka de waan caqligiina waa waafaqsan tahay oo inaka arkayna taariikhdina waa waafaqsan tahay sharciga waa waafaqsan tahay baaraka allah fiikum marka dadka muslimiinta in seef loo qaato ama qori loo qaato xal maaha kii qaatayna de waa idinka arkaya kabna u laalaadinaya tii kalena ma garanay meel uu kaga yimi ma garanaya marka xaaladiisu de waa idinka arkaya ha maalinba maxaan kula shaab ba xidhaan maalinba magacba xidhaan maalinba qolo kale xataa subxaan allah dhexdooda lagu odhanayaa labadii qole dhexdoodiiba way isku lisayaan ma dhexdoodii iyagiiba marka acuudu billaah diinna maaha caqlina maaha sharcina maaha wallaahi alcadiim inaanu diinahayn waa kursi waa manaasib sharci haddii ahaan lahayd ama diin ilaahay ka ahaan lahayd goor hore ayay culummadii dhisay raggii ugu waaweynaayee dee raggii maxaanku idhaahdaa xataa ee waxu dhigaya dee yaa fidxiyada u bilaabay ayaa halka imika masaajidda ka idhahda jihaad maaha iska ilaali waa raggii ugu waaweynaa ee aasaasiba ee balaayada bilaabay ayaa ka subxaanalaystay marka balaayada balaaya ka subxaanalaystaa bay idhahdaan subxaan allah marka imika iyagii ayaa kala subxaanalaysana raggii ugu waaweynaa ee aasaasay ayaa meelaha ka odhanaya waar wadaadow iska ilaali waa iyagii waaweynaa ayaa halkan imika masaajidda meelaha ka idhahda tafsiirka waa baatil khawaarij bay noqonayaan waa faasi isagaana waxa laga yaaba tarbiyadeeye waana ciyaalkoodi weeyaan baaraka allahu fiik alxamdulilah salafiyiintu hadalkoodu waa mid keliyun buu ahaa ilaa dhowr iyo sagaashankii ilaa saacadda aan hadlayo qowlka salafiyiintu qowlan waaxidan war culimmadana masaalka loo celiyo war culimmada sharciga iyo diinta ku takhasusay umuurta ha loo celiyo dadka ciyaalka iyo dhallinyarada takfiirka iyo jihaadka waa masaa'il waaweyn takfiirka iyo jihaadka wax fududna maaha xamaasadna suuragal maaha caqliguna wax la sii daaya maaha marka waa in haddaan ahlu caqli iyo ahlu cilmi loo laaban waar waxay daaqi doontaa waxaa ka dhici doonta harageediiga gaceliye ka daaya sidii baana de dhacdoo kuwa maanta midna laalaadinaya midna ma garanayaan meel iyaga dhexdooda baa lagu odhanaya khilaaf culusbaa ka dhex abuhebel iyo abuhebel bay markaa xabariga dhexe ayay maraysaa wax balaayaaba la sheegsheegi waaya daacatul a'immati a'immada in la adeeco qofka xaakimka ee amarka haya waa la adeecayaa buuri wal umaraaka amarka hayana waa la adeecayaa wa mancu waxa xaaraana alkhuruuji calayh in lagu baxo qori loo qaato washii xaaraana buuri ilaah raallah kaa wa daacatu in la adeeca buuri sheekhu لأولو الأمر وأكو أمر كحكومة ولا داعي فيما كان عند الله عز وجل وحي إلهي أبتيس تبارك وتعالى مرضيا كرال وحي دا طاعون كأدعينا ما شاء الله مساجد دي بقى قلادين محاكرة شرعي بقى قليهين صلاة شرعي بقى الأوغية صلاة عيد بقى الأوغية شعائر إسلام بقى ظاهرة ولا آدامية عدي لسامي جرت محاضرات كيما الصعودة dacwata shaarica haddaad dhigataad maanta sinada ka hadasho ama kufriga cid ku diidaysaa markaa ma jirto si fiican yacni shacaa'irtii baa qaa'ima salaadii baa qaa'ima shacaa'irtii islaamku waa daahir alxamdulilah xataa haddii ladha dulmi baa jira ama fisqi baa jira waynu u sabraynaa insha allahu tacala ilaahay baana qaban doonaa biidni illahi subxana wa tacala laakiin waynu eegno maxaa ka ratibmi haddii qori loo qaato oo la idhahdo meye qori baan u qaadaya maxaa ka ratibmi karaa ma maslaxo mise mafsado haa كان عند الله عز وجل إلهي أكتيس تبارك وتعالى مردا وحي طاعا ونيويل كو أدعينا واجتنا بوحي كفواننا ما كان عند الله مسخطا وحي إلهي أكتيس عرق ديننا دوين ديدن هذا إلى هذا السنة تكنينا محاضرات كهجلنا دواء باطل بنا ولو تغيو حلورنا الدين تلاهي مكاوي soo saamaha waa loo sheegi xataa laakiin maadaama aynu ogol yihiin oo shareecadii diinta ay ogol yihiin xataa in kolba dee xabadxabad laga dhaadhiciyo oo dee maxaan ku idhaha kolba masalo xataa loo nasaxeeyo ilan ilan waa weyne hebel hebel waa la garanayaa qabiiladaasuu ka soo jeeda ama reerkaasuu ka soo jeeda haa xataa haddii qofkii loo tago ladhaa waxaas waa baatil waxaasna waa xaaraan dee wuu qaadanaya waayahay watarku in laga tago buuri sheekhu watarku in laga tago markaa in wax la islaaxiyade laakiin de ku dhufoo ka dhaqaa caqli ma hade xataa inaan qofkii waa inaku inugu jira waa soomaali waa ina hebel hebel waa la yaqaanaa wuxuu ka soo jeedaa tuulada ama magaalada waa la yaqaanaa haddii loo tago waxaas waa kufri waxaasad xidhata saliibku waa gaalnimo haddii lagu yidhaa de wuu ka togay qofku iska tegey laakiin haddii ladhaa saliib buu xidhayo kaafir buu haayo waxan buu haayo oo un kaambeen un la gala un oo goorna dhiig la daadiyo un waxaas diinna maaha dee nasiixana maaha waayahay wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala raxmata waasica watarku in laga tago buu yidhi caqiidata ahlu sunna watarku lkhuruuj in laga tago in lagu baxo cinda tacadihi markay xadgudbaan oka haddii ay xadgudbaan yaan lagu bixin laakiin ha loo naseexeeyo culimmadu leeyihin allahu akbar watarku waa in laga tago alkhuruuja in lagu baxo iska ilaali bixitaankan lagu baxayo qorin loo qaadanayo dhibta ka dhalanaysa ayaa fara badan bay culimmadu ilaahay caqliga hawaayina waa culummadu cuquushoodii weeyaan haa waidinka arkay waxaa dhacayana nin kasta oo isla boodboodo oo culummada hadalkooda khilaafa aakhirka maxay soomaalidu tidhaahdaa qof marka maxay maxay ku maamaahi jireen qofka marka laga waayo soo fadhiiso waxa laga helaa yaa soo jiibso marka ninka culummada nasaaxadoodu qaadan waaye dee aakhirka u jabi doonaa ha waa isaga laftiisa ayuunbaa kala soo jabi watarku in laga tago alkhuruuja in lagu baxo cinda tacadihim markay tacadiga ama xadgudub sameeyaan wa jawrihim dulmi markay sameeyaan marka dulmi iyo xadgudub ay sameeyaan waynu u sabraynaa laakiin ku bixi mayno de sabirka laftiisu waa cibaado sabirka maciyaada haddaad sabirto waa cibaadaad ku jirtaa laftaada ilaa fuli matiida qaarba kula fulaybaad ma waa cibaadadan ku jiraa yani qofka sabraya uu cibaado ku jira qofka sabraya dulmiga u dul qaadanaya cibaado kalu ku dul jira inuu u sabro dulmi waayo dhiigga in la daaday dhibaato ku jirta gacanta in dhiigga lagu daadayo waa sabru cibaada min alcibaadaat xataa dee ilaahay dunuubtaynu ku dhaafaya haddaynu sabirno waxa lagu gaadhaa waxyaaba fara badan baa lagu gaadha sabirku waa sad weeyaan waxyaaba badan bay ku gaadhin ummaddan way badbaadaysaa dhiiggoodinu badbaaday caqligunu badbaaday diintuna xataa way badbaadaysaa haddii la waayo laakiin waxaa oo dee ama dhiig lagu baxo salaadna lama tukanayo lamana cibaadaysanayo wallahi alcadiim waaya marka in amnigii ammaanka nicmada in la ilaaliyo wa tarku in laga tago caqiidadii salafkii saalaxaha alkhuruuja in lagu baxo qofka xaakimka ama amarka haya cinda tacadiim wajawrihi markay xadgudbaan waa in laga tago khuruujka iyo seefta muslimiinta loo qaaday rasuulku muxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa mina naga mid ma aha annaka man xamala calayna silaax qofka hub noo qaada ama muslimiinta qori u qaada muslimiintii eedhaa muslimiinta waan laynaya ya naga mid maaha markaa rasuulku ku dheeraaday qodobka isaga calayhi salaatu wasalaam muslimiinta iyo dhiigooda iyo xurmada ay leedahay in badan buu ka horrama wa tarku in laga tago alkhuruuja cinda tacdiim wa jawrin in layska sabro oo la dul qaato insha allahu tacaala wa towbatu in la toobadkeeno loo toobadkeeno ila allahi caza wajal ilahay inaynu u laabanno de waayo haddii la dhao dulmi iyo xadgud baa dhacay dee innaka innakaa sababnay ha waayo dee maxay maxaa ka mid ah asaarti kama takuunuu yuwalla calaykum sida kolba aad tihiin ayuunba madaxweynuhu noqonaya haddaynu fiicnaanno wallahi wuu fiicnaanaya haddaynu xumaannona dee wuu xumaanaya ha marka dadku waa inay raaciyada iyo dadku waa inay is ilaaliyaan isagana ilaahay bay subxaana wa tacaala ha haddii kale cuquubo ilahay nagu ciqaabiya weeye ha waayahay wa towbatu in loo laabtay ilallahi caza wajal kamaa sida yacdifu bihim yacni si yacdifu bihim uu ugu naxariiso cadfi iyo dee xanaanin calaa raciyatihim shacabkooda iyo raciyada iyo dadka mas-uuliyiinta ay ka yihiin inaynu ilaahay u laabanno subxaanahu wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala qulubtooda naxariis buu inoo ridayay alimsaaku in laga istaago can takfiiri in la gaalaysiiyo ha laga istaago ahlalqiblata dadka muslimiinta ee ahluqiblaha in la yidhaahdo way gaaloobeen ama murtadiin bay ahaayeen cadow ilaahay bay ahaayeen in la yidhaahdo inuu qofku ka istaago carabku ka gaabiyo caqiidadii salafka alimsaak in laga istaago can takfiir gaalaysiinta la gaalaysiinayo ahlalqibla dadka ahluqiblaha walimsaaku in laga istaago oo beri laga noqdo can takfiir gaalaysiinta la gaalaysiinayo oo qofkuu gaalaysiinayo ahlulqibla dadka muslimiinta ahluqiblaa gaalaysiinta la gaalaysiinayo walbara'a inuu beri ka noqdo minhum iyaga fii ma axdasa wixii bidca ah ee sharciga lagu soo deriyay dee firqadii khawaarijta ee dadka muslimiinta gaalaysiinaysay ee qofka dembi ku dhaca ama macsiyo ku dhaca odhanaysa waa kaafir ama waa mushrik odhanaysa walimsaak in laga istaago can takfiir gaalaysiinta la gaalaysiinayo ahlalqibla dadka muslimiinta ee ahluqiblaha ah in laga istaago masalada iyada ah walbaraa'ata beri laga noqdo minhum iyaga yacni khawaarijta firqadii fiima axdasuu waxay diinta ku soo dareen laska ilaaliyo maa lam yabtadicuu haddaanay ku soo darin dalaalan shareecada haddaanay bidco aanay ku soo darin marka dadkii muslimiinta ahaa in laga istaago in la gaalaysiiyo dee berrina laga noqdo wixii bidcaa ee dadku sharciga ay ku soo daraan wixii bidcaa hadday ku soo darriyaanna dee waa iska ilaalinaysaa bidcadaa berri baad ka noqonaysaa faman haddaba qofka ibtadaca minhum dadka muslimiinta qofka ku soo dara dalaalan xumaan iyo inxiraaf kaana calaa ahlilqiblati dadka muslimiinta ee ahlulqiblaa wuxuu noqonayaa khaarija mid ka baxay sunnadii iyo dee sawaadkii aclamkaha iyo jamaacat almuslimiin ma gaaloobaye haddaanay dee bidca mukafiro ahayn ma gaaloobaye wa min addiini diintana wuxuu ka noqonayaa maariqan qolada maariqada de almaariqa min addiin waa sifooyinkii khawaarijta lagu sifeey yamraquuna min addiin wayataqarabu ila allahi caza wajal ilaahay ugu dhowaanayo bilbaraa'ati minhu inuu beri ka noqdo wayuujar waa laga tegaya wayuctaqar waa la xaqirayaa watujanab waa laga fogaanayaa oo dee bimacnaa waa laga dheeraanayaa hudatahu ay bidcatahu bidcada diinta uu ku soo daray waa laga fogaanaya fa hiya taasaa acdaa ka halis badan ama ka khatar badan ama ka gudbitaan badan min hudati jarab yani waa de xanuun yani xanuun waa cudur qofka jirka ku dhaco cadhada oo kale haa marka dee cadhada dhibta ay leedahay oo kale way ka darantay buui bidcadu waayo de qofka hadduu bidca ku dhaco waxa laga yaaba bidcadaasi sida cadhada oo kale inay qofka maxaankula u taabato ama ay u gaadho marka dee bidcada iyo ehelkeeda in laga fogaado laga dheeraado muslimiinta in la gaalaysiiyo waa bidcooyinkii ugu horreeyey bilaabmatabeed qoladii khawaarijta ahayd baa dee masalada ku caanbaxday saxaabadii qaar ka miday gaalaysiiyeen sida dee laga warramay in badan cali bay takfiiriyeen mucaawiye way gaalaysiiyeen xataa qoladii xakamkayd way gaalaysiiyeen in ilxukmu ilaa lilaah intaasunbay kaga dhigtay xukunka ilaahay baa iska leh marka calina way gaalaysiiyeen marka ibnu cumar iyagoo ku yidhi aayaad bay waxay dejiyeen meel aan meesheedii ahayn ayay aayaddii dhigeen yacni qofka aayaddii qur-aanka ahayd meel kale hadduu ku tuuran halkeedii loogu talageli ahayn dee qofku u lumay isaguna fahamkiisu u lumaya oo dee si qaldan buu qur-aanka u fasiraya dee dadkiina uu luminaya marka marka qolada khawaarijtu waa dad diin doonayay oo dee cibaado xataa aad bay cibaado badnaayeen khawaarijtu dad cibaado badan bay ahaayeen oo dee aad u dadaali jiray oo diinba xataa ka muuqatay hase ahaatee fahamkii qur-aanka ay u fahmeen qur-aanka si qalada ama dee suu si xun aayaddii halkii tafsiirkii saxda aan ahayn ayay meel kala dhigay ama dee tafsiir madow oon kii caadiga ahayn ayuunbay qaatay kitaab madow ayuunbay la yaacay marka kitaabkaa madow ama dee tafsiirkaa madow dee laftiisiina waa halaagaya ummaddiina dee marka waa halaagay dee waa taa dhacdayoo ummaddana way ku halaagayaan takfiirka oo idinka arkaya ya ha aakhirka waxaa laga yaaba dhacda dhexdooda xataa inay istakfiiriyaan kii khilaafaba uu idhaahdo alla murtadiin bay haayeenoo cadowgii ilahay baana soo weeraro hadda waa isla iyagii waa inagii iyagii waxaa laga yaabaa inay istakfiiriyaan iyaduna in badanna taariikhda way ku dhacdaa inay istakfiiriyaan ama dhexdooda isgaalaysiiyaan marka qofku dee haddaanu dee si cilmiya ama aanu raacin itibaacii salafkii saalixa ahaa ama caqiidadii ahlu sunna wal jamaa haddaanu dhigan ama aanu fahminba dee waa lumaya marka walciyaadu takfiirku waa masalo weyn waana masalo sharciya waana masalada culummadu yidhahdeen waa masalo khatar badan culimmaduna waxay ka yacni warac waxay iska waraca ka tawarucaan iska ilaaliyaan naftooda waxay ka ilaaliyaan qof muslima inay ku tuuraan kelmadda la yidhaha kaafir baa tahay ama murtad baa tahay ama cadow ilaahay baa tahay in kelmadaha noocaas ee dadka qaar iska fudud ee meel kasta ay ka tuuranayaan ya in qofku iska ilaaliya dadka qaar baa laodhanaya abu hebel baa laydha abu fulaan baa laydha wuu iska tuuraya murtadiin bay ahaayeen cadow ilaahay bay ahaayeen gaale ay ahaayeen hadallada noocaasa ee dadka noocaasi tuurayaan in qofku iska ilaaliya ta kale dadka noocaasi abu hebel baa laydha he abu muscab baa laydha abu fulaan baa laydha ee aan la garanayn waxay yihiin diintooda garan mayno caqiidadooda lama garanayo buur buu ku jiraa ama meelo kaleu ku dhuumanaya dadka noocaasee buuraha ee ku jira ee waxay yihiin aan la garanayn hebel sarqawi baa laydha war sarqawigan waayo lama garan karo diintiisa iyo wixiisa abu hebel baa laydha buuruu ku jira ama cajaradaas ku tira marqan dadka noocaasi diintooda iyo manhajkooda iyo wuxuu galo iyo waa ina iyo iyo waa ina iyo aan la garanayn buu ciyaayba inuu qofku diin ka dhigto hadalladiisa ku celiyo labayka hebel ku yidhaa waxaan la garanayn waxaan yihiin inuu qofku iska ilaaliyo diintu muxuu yidhi ibnu siirin alcilmu diin waa cilmigu waa diin waxna waa diin waa la leeyahay waxa la iska fiiriyaa cidda wax laga qaadanaya dadkan kan dagaalamaya waa ayo abu hebel baa la abu hebelo maxaa tahay diintiisu maxay tahay waa ayo kan dagaalamaya bilay gacan kale ba ku jirta mise dhowr gacmood baaba ku jira haddii doono allahu aclam dee bilay gacmo kale ku jiraan lama garan kara xataa waxyiin wallahu aclam marka baaraka allahu fiikum in qofku iska ilaaliya xataa waxan waxan dhacaya de fitankan iyo waxan caalamkan dhacaya inuu iska ilaaliyo carabkiisa inuu gaabiyo gacantiisa inuu gaabiyo inuu iska cibaadaysto inuu ilaahay ducaysto inuu baryo laakiin maadaama fitan wax dhacaan gacantaada iyo carabkaaga inaad kaakaabiso cilmiga sharcigaana inuu qofka ku xidhan intaas haddii lagu gudbo haddaynaan imminka culimmadeenna ku xidhnayn ama dee culimmadii waaweyneyna soo gaadhnay mashaaikhdeenni iyo culimmadeenni dee qofku u lumay ama iska dhex qaada ilaahayna xafido asaxaabada halkaasaynu insha allahu saxaabada aynu ka qaadi doonaa wallahu subxaanahu watacaala aclam billahi tacaala towfiiq